Agaasimaha guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Jubbaland Ayaanne Xuseen Maxamed ayaa kormeer shaqo ku tegay xarumaha kaydka shidaalka ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kormeerka ayaa agaasimaha waxaa ku weheliyey qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Ujeedka kormeerka mas'uuliyiinta ayaana ahaa qiimeynta xaaladda shaqo ee xarumaha shidaalka, heerka fayadhowrka deegaanka, iyo diyaarsanaanta xaaladaha degdega ah. Xarunta Najax oo ka mid ah xarumaha u booqda agaasimaha ayaa waxaa ku soo dhoweeyey warbixino ka siiyey habsami u socodka shaqo ee xarunta. Maareeyaha shirkadda Najax Yaxye Raaga Cabdi marka hore waxaan soo dhoweynayaa eh, wasaaradda batroolka iyo macdanta ee jubbaland oo intaan ka xasuusto taqriiban labaatan sano oo uu kaydkani jiray markii ugu horreysay ee wasaarad ay si rasmi ah noo soo boqoto intaan ka xasuusto waa saaka halkani waxa weeyaan rugta weyn ee shirkadda najax petroleum ee kismaayo ee waxaan hadda howl gallaa oo si toosa magaalada ugu adeegnay shidaal tankara inaan keenno ama shidaal nadiifa muddo ka badan shan iyo toban sano ama dhan shan iyo toban sano kaydku isagu wuxuu aasaasan yahu samaysan yahay bilowgiisii hore ilaa labaatan sano ka hor Eh, runtii haddaan ku hormaro meesha uu kaydku ku yaallo ama mowqaca uu kayd ku dhaco eh, ma aha meel oo shidaal ku habboonaan lahayd Eh, laakiin duruuftii waxaa sababtay dowladnimo la-aanta ahayd ayaa sababtay in nin waliba booskii uu isagu halahaa uun uu ku samaysto dee wixii adeeguu rabay horumar fiican baan samaynay annaga ka eh, ma- tiim ahaan najax ahaan ugu dambeyn agaasimaha wasaaradda batroolka Jubbaland Ayaanne Xuseen Maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkiisa.
Ee, maanta taariikhdu tahay saddex iyo tobanka ee, bisha julaay labada kun iyo shan iyo labaatanka Een, waxaa sharafiya aniga iyo tiimka wasaaradda ee, batroolka iyo macdanta ee jubbaland inaan booqasho ku nimaano een, xarunta kaydka shidaalka ee shirkadda najax petroleum Een, si aan ugu kuurgalno een, xaaladda kaydkan iyo sidoo kale een, xog uga helno shirkadda iyo qaababka kala duwan ee kaydkan uu u shaqeeyo Ee, waxaa runtii sharaf noo ah een, ku- in maanta halkan aanu nimid ee, siduu yaxye sheegay ee, markii ugu horreysana tahay oo wasaaraddu halkan timaado Een, waan kaa soo dahnaan leyna laakiin markii ugu dambeysay ee, ma noqon doonto Een, waxaa halkan maanta indhahayagu ay qabteen oo aan ku aragnay runtii dadaal ay sameeyeen ganacsatada reer soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed oo weliba reer jubbalana oo aan isleenahay xilli dalka uu u baahnaa bay maalgashigan sameeyeen waxaa inoo muuqda maalgashi mug leh waxaa inoo muuqda horumar iyo een, tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday oo maanta aan ku faani karno kaydad u dhigmi kara ee, kuwa dowlad ee, ay dowladaha ay leeyihiin in maanta kismaayo ay ka sa- ay ka samaysan yihiin oo ay ka furan yihiin oo ay ku leeyihiin shirkado soomaaliya oo xaaji yaxye iyo tiimkiisuna ay ku jiraan ka mahadsantihiin